ogeysiis dadweyne oo la xidhiidha covid-19 isku-tagga bulshada ku cusub mayn waxay kula wadaagayaan fariintan degdega ah waxaan kaa codsanaynaa qof kasta oo ka mid ah bulshadeenna waanu ku baryaynaa fadlan si dhab ah u qaado xanuunka covid-19 laba isbuuc gudahood oo keliya tirada xanuunka laga helay gobolka maine waxa uu kor u dhaafay in ka badan boqol iyo konton oo ah tirada dadka baaritaanka lagu sameeyey xarunta xakameynta cudurrada waxa ay leedahay waxaa dhici kara in ay jiraan toban jibaar dad ah oo xanuunka qabo laakiin aanan la garanayn ama calaamadaha xanuunkooga hooseeyo kuwaas oon dawo raadsan hase ahaatee weli way faafin karaan xanuunka waxaan ka cabsi qabnaa in tani tahay uun bilow laga yaabo in aadan weli dhab u qaadan xanuunka laakiin waa waajib inaad dhab u qaadato waa sida keliya ee xanuunkan lagu joojin karo inta uusan naga awood badin fadlan gacmaha dhaqo gurigana joog waa in aan joogtaynaa in ay noo dhexayso masaafo marka aan la macaamilayno asxaabta iyo jaarka amarka xayiraadda guryaha micnihiisu waxa uu yahay in aad dibadda aadi kartid keliya haddii aada u baahato cunno ama dawo ha u kicitamin masaajidda garoomada ciyaaraha ama goobaha kale oo ay isugu yimaadaan in ka badan toban qof fadlan fariintan qaado oo u qaado si aad u badbaadiso naftaada qoyskaaga iyo qof kasta oo bulshadeenna ka mid ah waxaa halis ku jira waayeelkeenna ubadkeenna hooyooyinkeen iyo aabbayaasheen sida ugu wanaagsan ee caafimaadka lagu ilaalin karo xilligan hadda lagu jiro waa in guriga la joogo xaqiiqda waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee c c main o r g